maamulka degmada baraawe oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed ayaa bilaabay dayactir iyo dib u habeyn lagu samaynayo buundooyinka iyo biyomareennada magaalada baraawe maadaama la galay xilli roobaadka guga iyadoo maamulka degmada uu doonaya in laga hortago fatahaado iyo in ay magaalada biyo degaan guddoomiyaha degmada oo kormeerka ku tagay goobaha ay shaqada ka socoto ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta waddooyinka si looga hortago dhibaatada soo gaari karta kanaalada la dhisay dadka degan kanaalka iyo soonihiisa iyo soo ceeririy war waa idinka dumayaan guryahan aad kanaalka u soo dhawaynaysaan waa idinka dumayaan ummaddiina waad kharibaysaan idinkana waa isharibaysin marka kanaalka laga fogaado biimareenka laga fogaado magaaladan waxa weeyaan dhiiqa ka soo degaysa dalcadaas dhiiqadaas hataa dadka hataa way geli maarta way baabi'inaysaa dada hataa xoolaha ku dhimanayo dadaa ku dhimanayo ummaddaa ku rafaadaysa marka waxaa fiican in la hagaajiyo kanaalkaas iyo kanaaladaas in laga fogaado la hagaajiyo dadka dhistana hadda laga burburiyo kuwa hadda ku dhowna ay ka fogaadaan oo maarata ay ka tagaan agtiisa meesha si aysan ilmaha biyaha ugu qaadan oo ayagana aysan ugu rafaadin si guud insha allahu tacala maamulka degmada wuxuu ka shaqaynayaa insha allahu tacala horumarka degmada gaar ahaan sidii biyahan oo kale oo loo maaray lahaa oo ka shaqaynayaa haddii ilaah yidhahdo wuxuu kaloo ka shaqaynayaa nadaafadda oo ayaduna de xilligeeda maarata xilligaan oo kale cudur maarata qashinka cudur u dhaliya xilligaan oo kale shalayaa meel la nadiifiyey buundo la qoday isla xalaya waxaa lagu soo shubay qashan iyo iyo baca iyo xafaayada bilaahi lagu soo guray war dadkaa xaggee ka yimaadeen war dadkaa ummadda yahay ummadda sida u dhaqanta u dhama sida dadka muslimiinta u dhaqmaan u dhaqma biniaadanka sida u dhaqma u dhaqma qashinka ka daaya meesha qashinka laga qaado horena waa u sheegnay ganaax waaye qofkii lagu qabtaa inuu in yani in lasoo qabto la ganaaxi doono insha allah taala qofkaas haddii caawa oo fakada habeenta fakamaya hadduu ilaa yirahdo waa lasoo qabanaya si guud iyo si gaaraba waxaan u mahad celinayaa ragga ka shaqeeya howlahan iyo howlwadeennada shaqadan wada iyo cid kastoo fikir ku leh dad baa ammaanan xaafadaha dadka degan dadaa ammaanayna odayaasha qaar oo dadaalaya ayaguna insha allahu tacaala marka si guud ilaahi subxaana wa tacaala roob barwaaqa oo ummaddu maaragtay ku diirsato oo beerana ay ku tacbadaan ilaahay hana siiyo ilaahay baan ka rajaynaynaa mid masiibaana ilaahay ha naga daayo ilahay hanaga koriyo mid masiibaa ilahay noo madiiyo midka ummaddu ay beero ugu bixi lahaayeen oo abaarta ugu bixi lahaayeen oo bani aadan gacantiisa iyo haddii bilaayo ugu kaaftoomi lahaayeen ilahay hana siiyo insha allah taala